الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo koowaad min suurati sajda aliflaamiim asajda suuradda iyada ah qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamedow calayka asalaatu wasalaam yatawafaakum waxaa idin oofsanaya malakulmowti mowdka iyo dhimashada malaggiisi baa idin oofsanaya aladii malakulmowdkaasoo wukila bikum laydin wakaashay malaggaasaa arwaaxdiinna qibdoonaya umma intaa ka bacdi ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ah ayaa turjacuuna laydiin celinahayaa oo laydiin naqayaa maalinka qiyaamada marjiciinnu waa ilallaahi waxaa halkaasaa lilxisaabi waljazaa'i xisaab iyo abaalmarin ayaa halkaas laydinku celinaya malakulmowt ibnu kaiir wuxuu yidhi sida daahirkaa waxa weeye waa waa shaksun mucayan waa shaksi mucayan ah axad ilaahay abuuray wey aayad iyo xadiid saxiixa inkastoo la tilmaamay inaysan ku soo aroorin aahaarta qaarkeed waxaa la magacaabay magaciisa casraa'iil in la yidhaahdo waana sida mashhuurka ah acwaan buu leeyahay la shaqaysa oo nafta la soo dhiraandhiranaysa jirka bay arwaaxda ka soo siibayaan xulquumka iyo hunguriga markay soo gaadho baa malakulmowdku la wareegayaabale oo ka saaraya imaamu mujaahid wuxuu yidhi ardada waxaa looga dhigay malakulmowdkaasi midla dast baaf oo kale baaf yaroo ku hor yaal oo kale yatanaawal minha xayu yashaa meeshau doono ciddii wakhtigu ku dhammaado ka qaadaya ka laacaya waa malakulmowt qur-aanku magacaasoo u sheegay yatawafaakum malakulmowt dhimashada malaggeeda sidaasaa qur-aanku ku magacaabo malagaas baa idin oofsanaya markii nafta laydinka qaadana bacda isi soo saar dabadeed hadda meesha laydiin celinayaaye waa ilaa rabbikum halkaas baa laydiin celinaya xisaab iyo abaalmarin baa halkaa taal qofna cimrigiisiioo wax u hareen nafta laga qaadi maayo cimrigiisi baa qofku dhammaysanaya loogu talagalay markay ka dhammaafto ka dhammaato tilaabada u dambaysa iyo dhaqdhaqaaqa u dambeeya iyo fiifta u dambaysa markaasaa la oobsanaya marka tawafadhu rusulunaa iyo qul yatawafaakum malakulmowti aladii wakila bikum iyo allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtaha iyo kulli isku meel bay u socdaan wax isdiidaya kuma jiraan uma ilaa rabbikum turjacuun waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa kuwa mujrimiinta xaalkoodu sidau noqonayo maalinka qiyaamada dulliga iyo liidashada ku dhici doonto walow taroo haddaa arki lahayd ayuhalmukhaadabu qofka u suubada in lala hadlow id waqti almujrimuuna kuwa mujrimiinta naakisuu ru'uusihim ay yihiin madaxyadooda kuwa laalaadiyey madaxa saas u rogtay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa yaxyaxa iyo khajalka iyo xishoodka darteed bay madaxa saa u laalaadinayaan marka haddaa arki lahayd mujrimiintu ay sidaa yihiin la ra'ayta amran cajiiba labada jawaabteed arrin la yaab la arki lahayd la ra'ayt alcajab alcujaab cajab cujaab ah cajab lala yaabo ayaa arki lahayd macnaha weeye halkaa waxaa ka jira wax weyn weyn maalinka isaga marka xaalkoodu sidaa yahay kuwa mujrimiinta maanta isla xooga badan la ra'ayta amran fadiican amar fool xun baa arki lahaydoo laa yuqaadaru qadruhu arrinkaasoo aan la tilmaami karin aan laga sheekayn karin markay sidaa dhacdo rabbanaa absarna yaquuluuna waxay leeyihiin bay ka dhigantay markii arrinku halkaa marayo rabbanaa rabbiga nagayo absarnaa waa aragna ilaahayo xaqiiqadii arrinta indhahan ku hayna wa samicnaa waa maqal wixii aan inkiri jirnay rususha noo sheegeen aan awal ka indhala'ayn ka dhagala'ayn hadda waa dhagaqabnaa waana indhaqabnaa rabbanaa absarnaa wa samicnaa waxaan kaa codsanaynaa ilaahayo farjicnaa nacelih xagga noo naq nacmal camal falneen saalixan camalan saalixan camal wanaagsan baan la imaanaynaa innaa anaguna muuqinuuna kuwa yaqiiniyey baan nahay marakan yaqiin hadda waa rumaynay rumayn go-an yaqiin baanu hadda haynaa in yaboohaadu xaq yahay la kulankaadu inuu xaq yahay isi soo saarku inuu xaq yahay bacdigu inuu xaq yahay ilaahayow waa yaqiinin ama dabarigu wuxuu yidhi innaa muuqinuuna bay dhahayaan ilaahay waxaan yaqiinina marakan biwaxdaaniyatika waxdaaniyadaad waxaan kaloo yaqiininay adiga cid kaasoo hadhay in la caabudo inaysan asaxaynin suubanayn rabbi adiga kaa soo haray inuusan jirin baan yaqiininay inaa waxdishid waxna noolaysi waxaad doonti samaysaan yaqiininay sidaasay dhahaya ilaahay wuxuu yidhi walow shiinaa haddaan doonno khalqigoo dhan inaan hanuunino la aataynaa waannu siin lahayn kulla nafsin naf dhammaanteed hudaahaa hanuunkeedaan siin lahayn khalqigoo dhan hidaayadooda haddaan doonno waan samayn lahay laakiin xikmadaa taa anfinayso waxa weeyaan iimaanka qofku waa ikhtiyaar laa ikraaha fi diin xaqaa loo caddaynaya khiyaarkiisa waa inuu ku rumeeyo ikraah iyo ijbaar iyo khasab maaha walaakin walaakine xaqa alqowlu qowlkiibaa sugnaaday oo qowlkaasoo mina aniga xaggayga ka ahaaday walaakine xaqa ay habata wawajaba waxaa sugnaadayoo waajibay alqowlu qowl macnaha qowli weeye oo mina aniga xaggayga ka ahday qowl baa xaggayga ka sugnaaday oo ah mujrimiinta in la cadaabayo oo qowlkaas muxuu yahay laamla'anna buuxiyeen oo buuxiyeen jahannama naartal jahannama la yidhahdo min aljinnati jin xaggiis ka buuxiyeen iyo wannaasi dad ajmaciina dhammaan jin iyo insi in naarta laga buuxinayo kuwa cusaadaa weeyey jinka caasiga ah iyo insiga caasiga ah iyo kuwa gaaloobay kuwa in halkaa laga buuxinayo qowlkaas baa sugnaaday xaqat kelimatu lcadaab haddaa aragtid iyo walaakin xaqa alqowlu mini iyo waa isku meel bay u socdaan hadalkaas iyo qadahaas baa hormaray oo sugnaaday in kuwaa naarta laga buuxinayo waa kuwa ibliis raacay kufriga iyo macaasiday ku raaceen kuwa iyagaa weeyaan waa kuwa dhumay wey ahlushaqaawada weeyaan ilaa isaguna waa dhaartay ibliisku la uqwiyannahum soo isagu markii hore ma dhihin ajmaciin inaan dhammaan dhumiya anna dhammaan wixii dhuma waa cadaabayaa wey kelimaddaas baa horay u sugnaatay ajmaciinadu waxa weeye labadan qolo kuwooda cusaadaabaa meesha laga buuxinayaa wey ee maaha jin iyo insi oo dhan meelay joogaan muuminiinta iyo muwaxidiinta iyo daaciciinta iyo kuwii wanaagsanaa iyagu waa ahlujanna wey kuwaasna halkaasaa la dhig way iska calaacalayaan gaaladu marka low kunnaa nasmac aw nacqil haddaan wax maqli lahayn waxna garan lahayn maa kunnaa fii asxaabi saciir saciira naarta la yidhaahdo maanta asxaabteeda kuwa la saaxiibkaa ma noqoneen ayay dhahayeen hadalladaasaa ka soo baxay waxbaa u tari maysa markaas calaacalka iyo cududaarashada iyo tuugidda baryada rabbanaadu halkaanay wax uga tari lahayd markay ilaahay baryaan halkan baa laga yeeli lahaa laakiin halkaa markay rabbanaa dhahaan waxba laga yeeli maayo waxba laga yeeli maayo markaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faduuquu dhadhamiye yuqaalu waxaa loo dhahayaa ahlu naarka faduuquu dhadhamiye bimaa bisababi maa kii sababkii nasiitum aad soo halmaanteen liqaa'a rabbikum liqaa'a yowmikum maalinkiinnan eekana la kulankiisa haadaa eekana liqaa'a yowmikum yowmkiinnan haadaa eekana la kulankiisa halmaamiddaad soo halmaanteen sababkeed oo daarta aakhiro aad soo halmaanteen bal haddaba dhadhamiye naartan dhadhamiye oo shahwaadkiinni iska soo raacdeen innaa anaguna nasiinaakum maanta waannu idinka tegaynaa cadaabkaannu idinka tegaynaa nasiinaakum waa idin halmaamaynaa macnaha wixii la halmaamo waa laga tagaa sidaad uga tagteen camalfalki aayaadka iyaga aad soo raacdaan idinkana maanta halkan baa laydinkaga tegaya saas baa idinku dhacaysa nasullaaha fa nasiyahum wey halkaas baa la leeyahay marka meeshaa iyada ah mar haddaa usoo camal falan weydeen oo xaalkiinnu uu sidaa iska ahaa abaalkeedii baa maanta halkan ka helaysa bartaas baa markaa iyagiina looga tegayaa cadaabkaas bay ku sugnaanayaan waa arrin khatar ah ilaahay baan ka magangalnay cadaabkiisa allah naga magangeliyo sidii wax meel lagu halmaamay mucaamaladaasoo kale baa lagula mucaamaloonaya ibnu kasiirku wuxuu yidhi waxa weeyaan innaa nasiinaakum sa nucaamilukum mucaamalata annaasi mid wax halmaamay mucaamaladiisii oo kale amaa xagga rabbi ilaahay shayna ma halmaamo waxba kama dhumaan falyowma nansaakum kamaa nasiitum liqaa'a yowmikum haadaadu marka waa sidaa waa muqaabalo iyagaa halmaamay markaasaa lafdigii sidoo kale laga cabiro amaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan laa yadilu rabbii walaa yansaa suuratu daaha sidaa weeye sidaa marka ay dhacdo cadaabkaa dhadhamiyaa la leeyahy cadaabkaa isagaa dhadhamiyaa la leeyahy waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaridda cadaabkeeda bimaa kuntum tacmaluuna waxaad soo camalfali jidheen darteed iyo sababkeed bisababi kufrikum wa takdiibikum beenintaa beeniseen beenintiinnii iyo gaalnimadiinnii darteed cadaabkaa dhadhamiyaa la dhahaya ilaa waxaad soo raacdeen shahwaad shahwaad maxay tahay waa nafidoonta nafidoontay waxa weeye wixii naftu doonayso waxaasaa soo raacday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa yu'minu waxaa rumeeya un oo keliya biaayaatinaa aayaadkanaga alladiina kuwa idaa dukiruu markii lagu waaniyo bihaa aayaadka kharuu daadanaya sujadan saajidiina xaalihi aayaadka iyaga markii lagu wacdiyo kuwa daadanayo weji weji macnaha u sujuudaya daadasho kale maahe waa sujadan saajidiina lilaah iyagoo ilaahay u sujuudaya tacdiiman waxa weye liaayaati ilaahay iyo aayaadkiisa weyneynaya suuratu sajda waa meesha loogu magac dalay oo wasabaxuu tasbiixsanaya bixamdi rabbihim xaalay ku maran yihiin walxaal hum iyaguna laa yastakbiruun aysan iskibrinaynin oo ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa aysan iska weynaynin kuwa waaweeye kuwa aayaadka iyaga rumaynaya muuminiinta daacaddaa wey tatajaafaa waxaa dheeraatay istinaaf haddaa hadalka ka dhigta ama tatajaafaa xaalay dheeraatay tatajaafaa way dheeraatay junuubuhum dhinacyadoodii baa kuwaa ka dheeraaday can ilmadaajici makaanu jiifiyaalkii firaashyadii iyo meelihii hurdada iyo dhinacoodii baa wax kala iswaayey waa kala abaajiyeen dhinacyadooda waxay ka dheeraadeen can ilmadaajic makaanu jiifiyaasha inay jiifaan oo joodaryada iyo gogasha iyo dhulka iska jiifaan dhinacyadoodii kuwa ay ka dheeraadeen xaalay dhinacyadoodu ka dheeraadeen iyagii iyo meeshay jiifsanayeen baaba kala fogaaday muddo horaa jiif ugu dambaysay waa ka boodayaan waa cibaadaysanayaan waa arrin weyn weeye waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay hameenka hurdada ay seexdaan baa wax yar ah cibaaday u taagan yihiin kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun oo kale weeyaan waxay ahaayeen kuwa wanaagsan hameenkii wax yar kuwa ka seexda wa bilasxaari hum yastakfiruun hiraabta horena kuwa istikfaarsada ayay ahaayeen ilaahu nagu dar adigaa raxmaane yadcuuna xaalay tuugayaan rabbahum rabbigood khawfan khaa'ifiina xaal iyo kuwa baqaya wa damacan daamiciina xaal iyo kuwa qudaraynaya ilaahay naxariistiisa cadaabkiisana ka baqaya wa mimaa kii xaggiis rasaqnaahum aanu ku arsaaqnayna qayb ka mida yunfiquuna bixinay yadcuuna rabbahum khawfan wa damaca wa mimaa kii xaggiisa rasaqnaahum aanu ku arsaaqnayna min baa la geliya wax ka mida yunfiquuna way bixinaya meelaha khayrka iyo wanaagga ayay wax ku bixinayaan wa mimaa rasaqnaahum yunfiquuna wixii aan ku arsaaqnay oo ilaahay u dhiibay waxaan u dhiibnay bay wax ka bixinayaan wey kuwa noocaasa wey kuwa tilmaamaha wanwanaagsan leh oo aada loo ammaanay oo cajabta badan wixii ilaahay qofka soo geliyo loo dhiibo waa inuu wax ka bixiyo khayrka iyo daacaadka iyo wanaagyaasha ku kasbado wey ilaahay wuxuu yidhi falaa taclamu ma oga nafu nafi maa ukfiya wixii loo qariyey lahum kuwaas lahum iyaga nafina ma oga axad oo khalqiga ka mida ma oga maa ukfiya lahum waxa loo qariyey oo min qurati acyunin ilqabowsigeeda ilaahay waxau ku abaalmarinayoo barwaaqa ah qadarka waxaasi la eg yihiin kuwa saa u cibaadaysaoo daacadda ah ilaahay aayaadkiisa rumeey saa u cibaadaysanaya habeenaya maalin waxa loo qariyey ee u dambeeya naf ogi ma jidho waxaasoo min qurati acyunin mimaa laa caynun ra'da waxaani ili arag walaa udunun samicat dhagina maqal walaa khadara calaa qalbi bashari binu aadan qalbigiisa aan kuba soo dhici karin waxaas baa u dambeeya jazaan bimaa kaanuu yacmaluun juzu waa la jazeeyey jazaaan jazayn bimaa laga jazaynayo kaanuu ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fala waxay soo hormarsadeen ee acmaasha saalixaadkaa ee wanwanaagsan abaalkeedii ayaa la siinayaa oo lagu jazaynayaa taas bay helayaan macnaha weeyaan marka meeshaa hadda markii la akhriyo meeshaas markii la akhriyo innamaa yuuminu biaayaatina aladiina idaa dukiruu bihaa kharuu sujada wasabbaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun dee suuraddan nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada subaxa ee maalinka jumcadana waa ku tukan jiray waa lagu akhriyey halkaana sujuud baa ku jidha oo ay sunno tahay in lala yimaado qofku markuu akhriyo ama xataa qofka maqlayoo dhegaysanaya ama salaad ha ku dhegaysto oo imaamkii sujuuday ama halkaasba ha ka maqlaye waa la sujuudi jir mar haddii sujuud lala yimaado shaydaankaa iska ooyaya oo dheeraanaya waxuu dhahayaa ibnu aadam sujuud baa la amray waana sujuuday janna u leeyahay anigana sujuud baa lay amray waa diiday naar baan leeyahay saasoo dhahayaa oo xadiidka imaamu muslim oo warinayo waxaaba la tilmaamayaa qofku markuu sujuudo inuu sujuuddaa ku ducayso aayaddaa uu ku sujuuday duca u laa'iqah ducadoo ku ducaysaba khayr laakiin mid usii laa'iqah inuu ku sujuudo hadda aayaddaani sujuuddii iyo tasbiixiyay sheegtay اللهم اجعلني من السج... من الساجدين لوجهك المصبحين بحمدك يا واعوذ بك وعن كما انقلي من ان اكون من المستكبرين وهم لا يستكبرون سوكم جري ان ان كم من نوده كو مستكبرين تا عن امرك امرك هذا كسن تاغان كم كما انقلي الهي ايداس وح مناسبه انه كدعيس way haboon tahay baa leeyahay dadka marka qiyaamuleylka iyo sunnahaas u taaganoo habeenkii cibaadaysanaya ilaahay xusaya addoommada baariyiinta iyo saalixiinta ah oo sidaa iyaga iyo dhinacoodu dhulka isku u kala fogaadeen addoommo iyaguna cajo badan weeyaan cibaado aada u qaaliya ayay kuwaas ay ku sugan yihiin waxaa loo qariyey falaa taclamu nafsu naf ogi ma jidho malag muqarab aan ogayn nebi mursal aan ogayn waxa weeyaan cid kalena iskaba dhaafba ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala abaalmarinta halkaa u taalla oo ka dambaysa ilaahay mida u diyaariye wey allahuma ajcalnaa min ahli اljanna wa min cibaadika asaalixiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqo laa yastawuun waxa weeyaan muminiinta wixii loo diyaariyey waa la sheegay halkan waxaa lainoo sheegayaa labada kooxood mu'miniinta iyo mujrimiintu inaysan sinnayn kooxda baariyaasha iyo kooxda fujaarta waa kala duwan yihin dee waa la kala soocayaa marka ilaahay wuxuu yidhi afaman axadka kaana ahaaday muuminan mid mu'mina ee iimaan leh adduunka markuu joogay ilaahay ka yaaba kaman ma kaman miyuu la mid yahay mid kaana ahaaday faasiqa kaman ma lamid baa kaana ahaaday faasiqa mid faasiqoo daacada ilaahay ka baxay ilaahay wuxuu yidhi laa yastawuun labadaasi ma sinna ma eka labadaas aakhira haddii la tagana shaqa iskuma leh afa najcalulmuslimiina kalmujrimiin oo kale weeya labadaasi waa kala fog yihin haddaba kuwa wanaagsan soo qabo ama aladiina kuwa aamanuu rumeey oo wa camiluu camal falay asaalixaati marka aayaddaas hadda qof kasta camal buu ku jiraa sabab nusuulkii keliya ha fiirin qof faasiqa iyo qof mu'mina oo saalixoo camal saalixa la imaanaya labadaasi ma isku mid ba isku mid maaha adduunkana isku mid maaha hadhow markii la tagana isku mid noqon mayaan isku meelna ma joogaan ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyo wa camiluu camal falay asaalixaata acmaasha wan wanaagsan falahum iyaga waxaa u ahaaday jannatulma'waa jannatulma'waa ama nagaadiga jannadeeda ayaa u ahaaday guryo iyo qurfooyin caaliyaah ay u dunmaan ayay helayaan adduunka meel kasta guri kastoo degaan laga dhigto maawo ma noqonayo waa iska meel murtaxalun canhu waa mid laga guurayo amaa halkaas waa nagaadi jannaatlma'wa wey taas baa la siinaya waxaana loo siinayaa nusulan dayaafogelin iyo martigelin bimaa shay kaanuu ahaan jiran yacmaluuna kuwas kuwii soo camalfala iyagaa loo darb waa darbid iyo martigelin iyo diyaarin karaamayn iyaga la karaamaynayo waxay soo hormarsadeenoo camal saalixa dartiis wa ama aladiina kuwa fasaquu faasiqoobay xumaanfalayaalkii wey waa faasiqi afaman kaana muuminan aayaddaasaa iyada lagu sheegay abaalkii dadkaas kaman kaana faasiqanna waa kuwaan wa ama aladiina kuwa fasaquu faasiqnimo samey daacada ilaahay ka baxay kuwaas fa ma'waahum hoygoodu annaaru naar weeye baa ilaahay naaru jahannamo weeye kullamaa araaduu kol kastoo ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naartaa inay ka baxaan oo inta holaceeda iyo ololkeedu soo tufo ay kor u soo yaacaan oo kor u soo dhowaadaan ay dabcaan inay ka baxaan uciiduu waa la celinahayaa fiihaa iyada dhexdeeda xoog baa saa loogu celinaya saasaa loogu riixaya waxau yidhi fudayl binu ciyaad caalimkii weynaa ahlu naarku dee gacanhooda waa xirxiran yihin lugahooduna waa dabran yihin holaca iyo shidnaanta naartu shidan tahay baa soo kor soo qaadis markay saas usoo kordhaafi lahaayeen malaa'igtuna saasay ugu sii riixayeen gadaal bay ugu celinaya gadaal baa loo celinaya marka sidaas baa xaalkoodu noqonaya wa qiila lahum waxaana loo dhahayaa duuquu dhadhamiy cadaaba naari naarta cadaabkeeda alladii kaasoo naarkaasoo alladii cadaabkaasoo kuntum ahaan jidheen bihi isaga cadaaba naarkaasoo kuntum ahaan jidheen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniye warbalkaa dhadhamiya la dhahaya kaas isaga dhadhamiye kaa dhadhamiya la dhahaya kaas haddee markay dhadhamiyaan haddee waa ku jirayaan meesha unbay ku jirayaan waxaa loo dhahayaa taqriican wa tawbiiqan waa canaan iyo qalbi xanuujin cadaabkaa dulliga ah ee liitayga ah kaa dhadhamiya baa la leeyahy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walanudiiqannahum dhadhansiineen oo dhadhansiineen min alcadaabi cadaabkii xaggiisa aladnaa ee dhowaa dhowaanta badnaa waa cadaabka adduunyada kaasaanu dhadhansiinaynaa xaggiisa wax ka dhadhansiinaynaa waa in la dil la laayo la qafaasho balaayooyin iyo mixnada ay ku dhacaan cadaabu ladnaa masaa'ib addunya baa xasanulbasri ku sheegay xanuunnada iyo masaa'ibta wey waxa addoonka lagu itixaamayo wey waxaana loo dhadhansiinayaa bal inay toobad keenaan duuna alcadaabi alakbari cadaabka weynan ka badan sokadiisa kaa yar baa horta adduunka lagu dhadhansiinaya inay bal dareemaan lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan oo laabtaan kufriga inay ka noqdaan macaasida inay ka noqdaan bal taas bay mudan yihiin lacallahum yarjicuuna waxa weeyaan bal inay laabtaan ee noqdaan jeedka la rababa waa inay noqdaan weeyaan oo ilaahay u toobad keenaan oo ay isdareemaan taas baa loogu talagal lacallahum yarjicuun dee waa iyagii abuu sufyaan nebiga u yimid calayhi salatu wasalaam ilaahay raximkaan kugu dhaarin waxa weeyaan dhibaataa nugu dhacday wixii dhintay iyo baktigii bay cuneen abaar iyo dhib sidaa markay ahayd walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun marka waa is iyagii soo calaacalay wey dee markii cadaabkii laga qaado toddoba sanoo abaara ilaa dabada layskugu qabtaye bay misna waxoodii ku noqonayaan nebi moxamed oo ilaahay in la adeeco iyo qaraabada in la xiriiriyaa lagula lagula soo diray tolkaa waa halaagsamay ilaahay noo bari waxaan inuu naga qaado fartaqib yowma taati samaau biduqaanin mubiinin yaksha nnaas hada cadaabun aliim rabbana kshif cana alcadaaba innaa muuminuun aayaadkaasoo dhan sii akhri waa isla socdaane dee waxa weeyaan markii dhibaatadii laga qaaday innaa kaashifulcadaabi qaliilan innakum caa'iduuna xumaantii bay horey kaga noqonaya iyaga xaalkoodu marka waa iska sidaas darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab